bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu howdidii kaleenahay khiyaartaana dhegeysataa ee caawa waa habeen khamiis ah jimco ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha februari laba kun afar iyo labaatan aan idhaahday bisha maars laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa kusoo qaadi doono barnaamijkeena waxaa ka mid noqon doono madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maanta gaaray magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya halkaasi oo caawa shirar ay ku yeelanayaan isaga iyo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni haddaba muxuu daaran yahay socdaalka madaxweyne farmaajo uu ku tegay magaalada garowe barnaamijkeena iyanoo caawa kusoo qaadi doonaa qodobada kalean idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka militariga soomaaliya oo caawa ku hoyanayo magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee soomaaliya oo ka mid ah goobihii dhowaan lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab waxaa idiinsoo gudbin doonaa macluumaad la xiriira arrintaasi qodobada kale waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed oo maanta shir jiraadi ku qabtay magaalada muqdisho si qoto dheerna kaga hadlay arrinta wax kabeddelka dastuurka dalka eedeymo u jeediyey xukuumadda soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa qodobada kale aan idinla wadaagi doono barnaamijkeenana aad ku dhegeysan doontaan haddii rabweyne weydmo waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyey howlgallada iyo gulufka militari ee ka dhana al-shabaab ee ka socanayo gobolada dhexe ee soomaaliya oo aanu macluumaad idinkaga heno madaxweynaha jamhuuriyadda munaasabad maanta kaga qaybgalay magaalada muqdisho khudba dhinacyo badan taabanaysa jeediyey caawa ayaan idiinsoo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordho iyo sidoo kale shirkii golaha wasiirada ee maanta waxaabay lagu gorfeeyey ayaanu soo qaadi doonaa waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir xasan aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhowi mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareega wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal meel walba waa joogtaan waxaan idin leenahay habeen wacan oo wanaagsan meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan muujada heerka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan magaarsiis efamkaasoo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale efamku gaaro qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa faahfaahinadii ugu dambeeyey safar madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tegay magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta si maamuus maamuus dhaafo loogu soo dhaweeyey magaalada garowe halkaasi oo shirar uu ku leeyahay madaxweynaha dib loo doortay ee puntland saciid cabdulaahi deni socdaalka madaxweyne farmaajo ayaa imaanaya xili horaan uu si cad uu kaga hor yimaaday wax kabedelka dastuurka dalka ee ka socda baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana lagu wadaa in uu kulamo eh, kala duwan uu la qaato madaxweynaha puntland islamarkaasina ay ka arinsadaan mowqifkooda rasmiga ee ku aadan arinta wax kabedelka dastuurka dalka wafdiga madaxweynaha waxaa weheliyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana la sheegay in xildhibaanadaas iyo madaxweyne farmaajo ay halkaasi u tageen si ay puntland ay kala shiraan arrimaha wax kabedelka dastuurka ee socdo taasi oo ay gadaal ay ka riixayso filla soomaaliya kulankan oo magaalada garub uu ku dhex maraya madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha dib loo doortay ee puntland ayaa sidoo kale waxauu imaanaya iyadoo in muddo ah khilaaf uu u dhexeeyey puntland iyo sidoo kale madaxweyne farmaajo mudaxileedkiisii hore iyadoo haatanna ay eh, markaa magaalada garowe ay isku arkayaan si ay uga shiraan marxaladii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka shirarkaasi wixii kusoo kordho wararkeena xiga ayaanu kusoo gudbin doonaa haddii rabi laga helo Eh, dhinaca kale haddii aan fiirino madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed oo isaguna maanta eh, shir jiraadi ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxauu ka hadlay arrimaha wax kabedelka dastuurka dalka iyo eedeymo uu ujeediyey xukuumadda soomaaliya madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa si qoto dheer eh, hadalkiisa inta ugu badan waxa ugu nuucnuucsaday arrinta wax kabedelka dastuurka iyo qaabka ay u socoto isagoo si aad iyo aad u dhaliilay waa kan eh, shir jiraayad uu maanta uu qabtay madaxweyne shariif
Eh, maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mar kale dastuurka sidaan wada ognahay dastuurku waa waxa isku haya bulsho waana waxa tilmaama siday u xalliyaan mashaakilka dhexdooda ka jira dastuurkan wuxuu ka yimiday cahdi qarameedkii eh, lagu soo aasaasay embagati eh, waxaa la ansixiyey eh, laba kun laba iyo tobankii Eh, marka waxaad la socotiin waxaa ansixiyey ergo sideed boqol labaatan iyo shan ayaa ansixisay intii lasoo dhaafo o dhan eh, runtii waa laga shaqeeyey laakiin shaqadii loo baahnaa lagama qabanin xilliga hadda loo soo jeestana si mugdi badan ku gadaamaya oo aan hufnayn oo maalin maalinta ka dambeysa laga sii fogaanayo dariiqii saxda ahay marka een, ummad inay dastuur leedahay waa lagama maarmaan mar walbana waxaa lagu celiya waxaa lagu celceliyaa dastuurka in la dhammaystira ayaa loo baahan yahay si uu kumeelgaarka uga baxo su-aashu laakiin waxa waaye goormuu dastuurku kumeelgaarka baxaya su-aasha muhiimka taas wa dastuurka wuxuu kumeelgaar ka baxayaa marka hafti loo qaado oo shacabku u codayaan marka ilaa laga gaaraayo waxaa la s- shaqadiisii ayaa la sii wadaa shaqadaasu marka waxay leedahay qaabraac oo tilmaamayo cutubka shan iyo tobanaad oo tilmaamaya sida wax loo bedelaayo sida wax loo dhammaystiraayo dariiqa la maraayo Een, waxaan rabaa marka inaan dib idinkugu laabto laba kun laba iyo tobankii markii la ansixinayo dastuurkoo diyaarsan dastuurka waxaa ka shaqaynaya guddi madax bannaan iyo wasaarad oo wasaaradda dastuurka la yidhaah iyo guddi baarlamaanka ka shaqaynaya markii la dhammaystiray waxaa lagu khasbanaaday in lala fadhiisto maamuladii jiray bulshada rayidka ah iyo cid kastoo loo arki kara inay ka qayb qaadan karto eh, ra'yi ku beerista aqbalaadda marka samaynta ama diyaarintuna waa shay dadku inay aqbalaanna waa shay kaloo muhiim ah macnaha inaad dastuur samayso keligaad macno sama- samaysa waxaa macno sameeya in la aqbalo in la aqbalo marka waxay ku timaadaa in la- in lagala tashado dadka oo ra'yigooda ay ku beeriyaan taasna waa waxa keenaya ixtiraamka dadku ay u haynayaan dastuurka taas waay haddii aan lagala tashan ixtiraam uma hayaan uma hayn- uma hayn karaan marka waxaan rabaa inaan aada u caddeeyo dastuurka wuxuu kumeelgaar ka baxayaa arrintaas waa inay caddahay marka loo codeeyo oo ay u codeeyaan shacabku oo vowd loo sameeyo ama mataqaanaa waxaa la yidhaha afti loo sameeyo markaasuu ka baxay inta ka sokaysa wuxuu ku jiraa yani kumeel gaaru ku jira laakiin in lasii hagaajiyo lasii qurxiyaa la rabaa waxaan rabaa marka inaan taarikhaan idiin sheego hadda maanta haddii la yidhaha dastuurkii waa la dhammaystiray waxaana la aadayaa su-aal waa tan doorasho oo madaxweyne oo toos hadda ilaan waxaa wax lagu doortaa baarlamaanka madaxda doorta soo maaha hadda waxaa naga maqan somalilan oo wadahadal lagula jiraa waan ognaha tabashadaadu inay ka soo bilaabatay markii dowladda dhexa burburtay nalama sugin nagalama tashan dowladda cusub ee la dhisaya haddii la rabo marka madaxweynaha in la doorto hadda xildhibaanaha doo oo la yidhaahdo waxaa loo guuray ka madaxweynaha somalilan say uga qayb qaadanayaan hadda xildhibaan doortee say uga qayb qaadanayaan su-aal waa labo hadda waxaan ku onahay oon la daaiga somalilan isaan isu fahmi lahayn aan uga heshii lahayn sida aan noqo lahayn oo nala sii gashay meelo kaloo fogfog oo aa ogtihiin hadda puntlandaa wax ka qabta oo tiri dastuurka sida u socdo konseynaan ka qabnaa hadday iyagana berri bannaanka istaagaan maxaa ku xalinaysa ilaan dastuurka ujeeddada ugu weynoo laga leehay waxa waaye in uu noqdo mid ummadda u dhexeeya wada ixtiraamaan u siman yihiin ku dhaqmaan taasna meesha waa ka baxaysa su-aal waxaa la keenaa dastuurka haddaan la dedejin wakhtigaa dhumaaya ma marka la dedejiyo dhumaa wakhtiga oo murun iyo buuq iyo qayla ay harayso mase marka laga wada tashado oo laga heshiiyo waxaan u malaynaa inay jawaabta saxdaa tahay marka laga wada hadlo oo laga heshiiyo wakhtigaa noo beeqaansamaya maadaama aan nahay dad ka soo baxaya dagaallo sokeeya annaga intii hadda la soo socdo o dhan dowladda waxaa lagu waday wadahadal is-afgarad iyo ogol is-ogol wax la yidhaahdo runtii waa lagu soo caanamaalay meel fiicana lagu soo gaaray dariiqa shal ah wax ku dhistay oo wanaagsan oo is-ogolka maxaa uga leexanaysaa marka okay waxaan soo aadaynaa dastuurkii dhammaystirkiisii dastuurka wuxuu tilmaamayaa hay-ado muhiima oo ka qayb qaadanaya dhammaystirka dastuurka ay ka mid tahay maxkamadda dastuuriga ma noo dhisan tahay maya ma dhisin sidaasoo kale guddiga adeega garsoorka nooma dhisin waxayna ka yihiin dhammaystirka dastuurka qayb weyn ayay ka yihiin ayagana lama hayo waxaan soo aadaynaa sida ay wax u socdaan laftigeeda habraaca waxaa ka dooday sida aa wada maqasheen ama aa wada ogtihiin konton iyo saddex xildhibaan konton iyo laba xildhibaan waxay doodooda ku saleeyeen dastuurka habka loogu vowdayo inuu noqdo cod qarsoodi ah maalintii la ansixinayey habraaca waa la socotiin waxa dhacay dood ma dhicin dukumiinti lama wareejin mana yaqaanin xildhibaanadu xataa waxaa loo bowday ama waxaa loo bowday ama loo codeeyey gacantaag mase waxaa loo codeeyey sanduuq mase waxaa loo codeeyey qofka in loo yeedha saddexda option waa iskula qoraayeen taas marka waxay shaki gelinaysaa habka dhammaystirka dastuurka u socdo intaas waxaa sii dheer dastuurka waxaa dabiici u ah dastuur mar walba wax cusub inay yimaadaan oo baarlamaanku ay ka doodaan oo wax lagu kordhiyo ama wax laga bixiyo laakiin marka waxa lagu kordhinayo iyo waxa laga bixinayo bataan waxay noqonaysaa dastuur bedel ma noqonayso dastuur la dhammaystiraayo dastuur haddii la bedelayo marka saan horu sheegna waxay u baahan tahay dadku inay ka wada fariistaan ay ku heshiyaan dhahan dastuurka nama anfacaya aan bedelno ayadana waa arrin oo aad iyo aad muhiim u ah intaas waxaa sii dheer mararka qaar doodda waxaa laga dhigaa qolo dastuur ansixinaysa iyo qolo diidaysa dooddana saas ma ah doodda waxaa waaye dastuurka in la hirgeliyo ama hirgelin yahan dhana in la dhammaystiro waa la wada ogol yahay laakiin sida loo dhammaystiraya waxaa la rabaa inay ahaato si waafaqsan sida dastuurka uu tilmaamayo waa cutubka shan iyo tobanaad ayaa tilmaamaya maalan dastuurkan cilladihiisa maxaa ka mid a waxaa ka mid a raalliga ahaada madaxweynaha oo aan kala go'a lahayn madaxweynaha awooddiisa qodobka sagaashanaada sheegaya dastuur sameen uguma jirto dastuurka waxaa iska leh baarlamaanka guddiga madax bannaan iyo guddiga korjoon- korjoogtaynta waxaan la soconnaa hadda marxaladda hadda la joogo in la guddiyada culeys lagu hayo la leeyahay ilaa wa ilaa dhammaystira soonka intuusan dhammaanin ha dhammaado arrintaasna khalad waay khalad waay guddiga in loo dhaafo shaqadooda oo baarlamaanka shaqadooda loo dhaafo taas ayaa dastuurku ku hagaagi karaa ku dhammaystirmi karaa waktigana ku beeqaansami karaa cilladaha jira oo ka imaanaya dhinaca yacni xukuumadda oo ku saabsan dastuurka waxyaabaha qaar waxaa ka xishoona inaa sheego hal miaal aan aan aan aan soo qaadana waxaan ognahay dalka muddo dheer wasiir arrimadibadooda ma leh wasiir amnina ma leh weligaa ma isweydiisin maxaa dhacay dal xaaladan ku jira oo yacni aan ognahay amniga dhibaatada ka jirta oo aan ognahay diblomaasiyadda dhibaatada ka jirta inuu bilo iska ahaado wasiir arrimo dibadeed la'aan wasiir amni la'aan sax ma taha maxaase keeni kara muddadaa la waayey oo ku filan oo shaqadaas qaba kara isweydiisa su-aashaas dabcan ma raba inaan hawsha sii galo waxyaabaha kalena waa ka badan yihiin waa ka badan yihiin waxaan rabnaa marka dastuurka arrintiisa in ay noqoto dastuur hay-adihii loogu talagalay ay ka shaqaynayaan madaxda kalena gaar uga istaagto madaxweynaha marka muxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu leeyahay cahdiga kumaalgaarka hore dastuur asaga wuxuu tilmaamayay marka la ansixiyo dastuurka madaxweynaha saxiixa sidaasuu sharci ku noqonaya dastuurkan wuxuu leeyahay heshiisyada madaxweynaha saxiixa ah saasay ku dhaqangelayaan madaxweynaha wuxuu leeyahay haddii cid wax tabanaysa ay jirto inuu la fadhiisto la doodo soo qanciyo taasuu leeyahay madaxweynaha waxaad la socotiin waa miihaal tanna ani madaxweyne farmaajo anoo weliba aan joogin oo safar ku jira oo markaas aan maskaxdeeda waxaas ku jirin wuxuu igala hadlay arrinta puntland madaxweynahan soo wacnay markaan arrinta dhibka ka imaanaya u sheegno waxuu dhahay arrinta gala arrinta dani gala arrinta puntland gala Eh, ma taqaanaa wixii au baahantiin ii sheega waxaan dhahnay laba laba usbuuc waxaan rabnaa dastuurka in dib loo dhigo hawshiisa la joojiyo arrintaasu caweysa annaga waxaan rabnaa inaan ku kaalmayno waajibaadkiisa asaga taas waxay tusinayaan marka yacni roolkii looga baahnay madaxweynuhu ma qaadanaya waxuu qaadanaya rool aan loo baahnayn dastuurka waa la ogol yahay waa ka soo shaqaynay waxaan usoo fadhiisanay meelo fara badan aan usoo fadhiisanay markhaatiyaa ka tihiin haddana waa ogolna laakiin waxaan rabnaa inuu noqdo dastuur sida asaga uu tilmaamayo loo raaco oo aan jidka laga leexan oo aan qof loo samaynayn dastuurka hadda waa la shaksiyadayay haddaa ka hadasho waxaa lagu leeya qof wax ka sheegto maya dastuurka soo nagama dhexeeyo intaan kaga sheekeynaa kun sagaal boqol konton iyo toddobadii yaa soomaalida etoobiya degan xayla salaasi farina usoo diray waxau dhaha waxaan rabaa inaa arrintii alloo keenay ninka u yimid waxay dhaheen waa ogon lahaa noo yimaado boqorka laakiin hal shay u sheeg annaga waxaa madax bannaani ahayn oon ka hadlaynoo rabna ma jiraan ninkii dhinacyadu fiiri wuxuu dhaha aniga ergayaan ah arrintaas ma sheegi kara boqorkaa idiin imaanaya u sheegta adinka boqorkaa yimiday nimankii soomaalida waa la kulmeen nin odaya ayaa waxuu dhahay boqor annaga waxaan rabnaa inaan madax bannaanaan oo mataqaanaa ka madax bannaanaan etoobiya odagu waa carooday magaalo kaleu aaday meeshaa lagu geeyay dadka soomaalida ah markay wada fadhiisteen oo wuxuu weydiiyey laba su'aalood mid wuxuu dhaha horta adinka maxaa taqaanin oo isku xukumaysiin inaad gaar istaagtiin ka hor maxaa taqaanin oo isku xukumaysiin arrinta labaadna wuxuu dhahay ma ogtihiin dastuurka etoobiya muxuu ka qabaa yacni dalkan ka go'ayna odagaa ku soo booda wuxuu dhaha dastuurkaya horta adig ka hadlaysa wuxuu dhaha dastuurka etoobiya wuxuu dhaha dastuurka etoobiya mannaga kula samaysan yaa kula samaysta dhinacaanuu fiiriye wuxuu dhahay ninkii garsoorka mas-uulka ka ahay wasiirka cadaaladda war nimankan waagii oo dastuurka loo codanaya ma codanaya ma codayn waay meesha xarjay noqotay wax la sheegaa la waay maxaa taqaani inaan ka jawaaba maxaan naqaanaa dhaha annaga waxaan naqaanaa af soomaali waxaan naqaanaa af carabi waxaan naqaanaa diinta islaamka adinka maxaa taqaanino adiga waxaa taqaanaa af- afka af xamaara bisaa taqaanaa marka annaga ma rabna dastuurkan inuu ku soo dhammaado dastuurka ciddi samaysataa iskale dastuur ummadeed inuu noqdaan rabna waxaasoo dhan waxaa usoo sheegaa in soomaalida konton iyo todoba ah waxaa laga hadlaaya waxaana wax ka samaysanin wax kuma lihi dastuur qof ma laha kooxo ma laha ummadaa iskale sheekada waktiga la dhuminaana waa sheeka aan sax ahayn dastuurku waktigiisa u baahan yahay waktina waa la haystay waktiga naga carara muxuu yahay laba kun iyo laba iyo toban ilaa hadda maxaa laga shaqeynayaa la weydiinaa dembigaas yaa iska leh laba kun laba iyo toban ani xilkiiaan ku wareejiyey madaxweyne xasan maxaa looga shaqey waa maxaa hadda yimiday oo cusub oo keenaya ramadaan waxaan ognahay ramadaan sida badan bil cibaado waa in inta dadka la fasaxo isu soo laabtaan dhulka la soo dhigo si fiican looga doodo miyaan caqligal ahayn waktiga dhumaasa maxuu yahay maxaase lagu qaba rabaa dastuurkan haddii la ansixiyo maxaa lagu qaba rabaa su'aal kale dalkan muddo wax la yidhaahdo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare gudoomiye urma yimaadeen waxaan intayse ka yimaadeen kontameeyadii lixdankii dowladda lagu soo dhisay dastuur dastuurkaas waxaa u codeeyey shacabkii soomaaliyeed afti dadweynaa la geliyey baarlabaan aan toos loo soo dooranin ma bedeli karayaa structureka xaq ma u leeyahay ilaa wixii waxaa la rabaa in laga fiiriyo dhinaca sharciga laftigiisa in la fiiriyaa la rabaa okay cilladda taagan maxay tahay cilladda oo raba madaxweyne inuu xaliyo oo uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenaan rabaa maxay tahay waxaa isqabsanaya soo maaha madaxweynaha iyo prime ministerka waa soo marta aniga laftigeyga laakiin xalkeeda muxuu yahay xalkeeda waxaa madaxweyne in awood loo siiyo inuu soo magacaabo prime ministerka hadday isqabsaan iraaniya wada shaqeynaya waa iska bax waa easy maxay ku kala duwan yihiin marka maxay ku kala duwan yihiin prime ministerka ama ra-isul wasaaraha mar walba wuxuu leeyahay role madaxweyne ku-xigeenku rol ma laha waa nin meel iska fadhiya wuxuu sugaya madaxweyne inuu dhinto ama safro hadduu safrana dee muxuu qabanaaba xafiiska xitaa ma geli kareen ya xafiiska madaxweyne intuu yimaado shaq ma qaban karo meeshiisu fadhinaya laakiin prime minister wuxuu leeyahay xafiis kolihii wasiirada madaxu yahay shaqadii dowladda asaga kaloo muxuu day to day oo madaxweynaha ku mashquuli lahay isagaa qaadanaya waxaan u gudbaynaa arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka waxaa ogtiin madaxweyne hadda jooga iyo aniga iyo asxaab kale mucaarada aan meesha aanan ka sh- aan- aan- aan shirkiisa ku qaban jirnay madaxweyne farmaajo waxaan ku eeday jirnay wuxuu samaysanayaa sharci doorasho oo keligiis waan ogtiin wixii dhacay hadda dastuura la samaysanaa hadda oo ay ku sii jirto arrimihii doorashooyinka marka doorashooyin sideedaba waxay tahay inay ka heshiiyaan dadka candidateska ah dadkaasaa ka heshiiya haddana jabtafoor waxyaabaha ku jira ka mid tahay. intaas waxaa sii dheer dastuurka wuxuu leeyahay mabaadii guud oo aan la bedeli karin mabaadi'da guud maxaa ka mid ah dalka inuu ku dhisan yahay nidaamka xisbiyada badan jabtafoor hadda maxaa lagu keenay laba xisbi marka baarlamaanku ma waxa ay rabaan iska samayn karaan mase waa wax xadidaya jira awooddooda wax xadidaya jira dabcan mabaadi'da da- uu ku dhisan yahay dalka lama bedeli karo mararka qaar waxaa laga murmaa labo iyo badnaan yacni xisbiyo badan iyo laba xisbi af soomaaligana waa kala duwan yihiin af carabigana waa kala duwan yihiin ingiriiskana waa kala duwan yihiin meel labo ay ku badan tahay lama sheegin labo waa labo carabi waa itnayn ama waa musanna ma- mataqaanaa ingiriiskana duwal iyo waxa waaye ma- xa- multiple shaqo iskuma laha marka waxaasoo dhan waxay muujinayaan markaa fiiriso wax aan fiicnayn oo ah waxa aniga ii laga dhigo arrintaas لأنه أمد مستقبل لأنه أمد وده جركض hadda qolaa maqan beri qolo kale inay baxdo beri dambe kale ay baxdo maxaa xukumaysaa nimanka waa la ansixiyaba dheh tanaaba la ansixiya dheh intee ka fulinaysaa maalan presidential eh, maxay ahaato system dalka amni ahaan waa u jeednaa siyaasadana u jeednaahe intee ka fulaysaa ilaan dastuurkan la barkaysamaayo qur-aan maaha la barkamaayo dastuurkan waxaa la rabaa in lagu dhaqmo marka amni ahaanna waa u jeednaa siyaasad ahaanna waa u jeednaa s- intee ka dhaqan galaa dastuurka dastuur waa inuu noqdaa wax ummadduna u siman tahay ummaddana isku haynaaya midnimadeedana xoojinaya inuu noqdo waxaa la socod iyo asxaab kale sanadaan kusoo noqonayna madaxweynaha oo isku dayana inaan ka dhaadhicin fikirka
codkaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed gudaana caawa intaasee ku sameynaya wareeggii wararka dalsan nabadgelyo